bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersiga nii shan iyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum zawaaju rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam bicaaisha guurkii uu rasuulku guursaday sala allahu calayhi wasalam caaisha uu guursaday wuxuu ugu dambeeyaa arrintani waxay ugu dambeysaa dhacdooyinkii waaweynaa ee muhiimka ah ee dhacay xayaatada nabiga sala allahu calayhi wasalama sanadkii koob iyo tobnaad ee nabinimada wa fii shuwaala bisha suwaal dhexdeeda oo min haadihi sanati sanadan ka mid a sanata ixdaa cashara min annubuwa sanadkii koob iyo tobnaad ee nabinimada yaa tasawaja wuxuu guursaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam caa-ishata caa-isha ayuu guursaday asidiiqata ee runleyda ahayd runsheegida badnayd rumaynta badnayd radia allahu tacaala canha wahiya iyada oo bintu sitti siniina lix sano jirta wa banaa bihaa wuu dhistay ama waa loo dhisay ama wuu la aqalgalay bilmadiinati magaalada madiina fii shuwaala bisha shuwaal fi sanati aluulaa sanadii koobaad oo min alhijrati markii la hijrooday ah oo nabigu sala allahu calayhi wasalama uu maka ka hijrooday uu madiine u hijrooday wa hiya iyadoo caa-isha bintu tisci siniina sagaal sano jirta haddana waxaan ka hadlaynaa dhacdadii weyneyd ee al-israa walmicraaj dheelmintii nabiga laga dheelmiyey masjidullaahi alxaraam ee la geeyey masjid masjid al aqsa wa beynamaa waqti annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama yamuru uu marayo bi haadihi almarxala xilligan ama xilli furkan uu marayo oo wa akhadat ay gudagashay oy bilowday addacwatu dacwada islaamku ay bilowday tashuqu inay jeexato ay cidhiidhiyato dariiqan waddo ama jid jidkaasoo u dhexeeya beyna annajaaxi waaliddihaad guulo ay gaadhay oy ka gaadhay xaggii dacwada maxaa jira dad badan oo waaweyn oo kaalin mugla ka qaatay dacwada islaamka iyo fidinteeda iyo difaaca diinta islaamka ayaas oon reema ka ahayn baa soo galay islaamka soo galay oo soo islaamay iyo wal idihaadi iyo cadaadiskii iyo jirdilkii iyo maskaxdilkii lagu hayay nabiga sala allahu calayhi wasalama iyo asxaabtii iyo muminiintii ogabada ay bilaabatay nujuumul amali yididiilada iyo rajada xidigaheedu tatalamaxu inay kasoo iftiinto ama kasoo birbidho ama kasoo birbiriqdo fii aafaaqa baciida meelo fog fog iyadooy arrintu sidaas tahay baa waqaca waxaa dhacay xaaditu lisraa'i waalmicraaj dhacdadii dheelminta iyo korsiinta nebiga inta dhulka laga qaaday la geeyey ilaa sidrati almuntahaa la geeyey iyo maaragtay meel uu ka maqlayo sariir al aqlaami qalinka loox maxfuudka wax ku qoraya ilaa shanqadhiisa uu ka maqlo wakhtulifa waxaa la isu khilaafay fii tacyiini zamanihi waqtigii uu dhacay ama xilligii uu dhacay al-israa walmicraaj waa la isku khilaafay calaa aqwaalin qowlal baa la isku khilaafay shataa oo kala duwan faqiila waxaa la yidhi kaana wuxuu al-israau iyo walmicraaju dabcan waa isku xili bay dhaceene fi sana sanadii ayuu dhacay baa la yidhi allatii sanadaasoo akramahu llaahu alla subxaanahu wa tacaalaa uu ku karaameeyey uu ku maamuusay fiihaa sanada dhexdeeda nabiga binubuwati nabinimada markii uu qur-aanku inuu kusoo dego uu bilowday wakhtaarahu arrintaa waxaa doortay adabari imaamka weyn alimaamu dabari la yidhaahdo qowlka labaad waqiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa al-israa walmicraaj bacda almabcathi markii rasuulka lasoo bixiyey oo uu bilowday inuu qur-aanku kusoo dego bikhamsi siniina shan sano markii laga joogay rajaxa daalika arrintaa iyada ah waxaa xoojiyey alimaamu اnawowi walimaamu اlqurطubi labadaas imaam waqiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa leylata asaabici walcishriin habeenka toddobiyo labaatanaad buu ahaa oo min shahri rajab bisha rajab ah sanata cashrin min annubuwa sanadkii tobnaad ee nabinimada wa qiila waxaa la yidhi qabla alhijrati hijrada ka hor intuusan nabigu u hijroonin madiina ka hor bisa- bisittati cashara shahran lix iyo toban bilood ka hor ay fii ramadaana bil ramadaan oo sanata itnaa cashara min annubuwa sanadkii labiyo tobnaad ee nabinimada wa qiila waxaa la yidhi qabla alhijrati hijrada ka hor bisanatin wa shahrayni sanad iyo laba bilood markaana waxay noqonaysaa ay fi lmuxaram bisha muxaram la yidhaahdo ama zako inagoo in idhaahno sanata talaatata cashara min annubuwa sanadka saddex-iyo tobnaad ee nabinimada wa qiila waxaa la yidhi qabla alhijrati hijrada ka hor bisi bisanatin hal sana uun markaana waxay noqonaysaa ay fi rabiici alawal rabiicul awal maxaa jira waan arki doonaa hijradu waxay dhacday bisha safar bay dhacday sanata talaatata cashar min annubuwa sanadka saddex-iyo tobnaad ee nabinimada intaaba waa layidhi ilaa lixdaa qowl baa la yidhi marka wax xaqiiqo loo hubo goortay dhacday ma ma jirto waxaba yaraatee ay nagala maqan tahayna male in xilliga la ogaado maxaa jira waxyaalaha aan muhiimka ahayn bay ka mid tahay muhiimku waxa weeye dhacdada inaan rumaysanno kuna waana qaadanno wa ruddat waxaa la iska tuuray oo la celiyey oo gaashaanka lagu dhuftay al aqwaalu hadallada athalaatatu ee saddexda saddexda qowloo here al uwal ee ugu horeysa saddexda iyaga waa la iska tuuray sababta loo tuurayna maxay tahay maxaa jira bianna khadiija khadiija radia allahu tacaala canha tuwufiyat way geeriyootay oo waa loo ofsaday fii ramadaana bisha ramadaan bil ramadaan baa loo ofsaday yaa la ofsaday ay geeriyootay sanata cashrin min annubuwa sanadkii tobnaad ee nabinimada ayay geeriyootay khadiija wa kaanat waxay ahayd wafaatuha geerideeduna waxay ahayd qabla an tufrada intaan la isku waajibinin oo laisku farad yeelin alsalawaatu alkhams shanta salaadood intaan la isku farad yeelin bay ahayd maxaa jira shanta salaadood waxaa la farad yeelay habeenkaas leys- leylatu lisraa walmicraaj baa la farad yeelay walaa khilaafa cid isku haysato oo isku khilaafsan oo oo iska laalaadaana ma jirto anna farda salawaati alkhams salaadaha shanta ah waajibinteeda iyo faradyeelideedu faradyeelidoodu kaanad inay ahay kaana inuu ahaa leylata alisraa'i habeenka nabiga la dheelmiyey in salaadaha shanta lasoo farad yeelayna wax khilaaf ah oo ka jira ma leh ama alaqwaalu saddexda qowlalka athalaatatu ee saddexda albaaqiyatu ee hadhay ilaan saddex waa la tuuray saddexda dambe falam ajid ma helin buu yidhi sheekhu maa urajixu maa wax ma helin shaygaasoo urajixu aan ku xoojiyo bihi isagaba waaxidan mid oo minha ayaga ka mid ah waxaan ku xoojiya waan waaye unbuuhi si kastoonu baadhay waan waaye hayra ase haatee anna siyaaqa suurat alisraa'i hase ahaatee suurat lisraa oo subxaana aladii asraa bicabdihi leylan subxaana subxaana inagu nidhahnaaye suurat ul israa qaabkay u dhacayso iyo waxay ka hadli marka la fiiriyo yadullu wuxuu tusinayaa calaa ana al israa'a in xaadidada iyo dhacdada israa walmicraaj uu ahaa muta-akhirun mid dembeeyey jiddan aada u dembeeyey oo uun hijrada nabiga wax yar ka horreeyay inuu yahay ayaa laga dhadhansanaya haddana waxaan ka hadlaynaa dhacdadii nafteeda iyo siday u dhacday rawaa waxay wariyeen a'immatu lxadiidi cilmiga xadiidka nabiga xadiidka nabiga waa hadaladuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyo afcaashiisii iyo taqriirkiisii saddexdaas xadiidna waa la yidhaha sunnana waa la yidhaahdaaye waxay wariyeen tafaasiila haadihi alwaqca dhacdadan tan ah macluumaadka ku saabsan oo kala dhigdhigan ayay wariyeen wa fii maa yeli waxyaabaha soo socda hadda waxaan soo socda kitaabka ku soo socda yaa nusriduhaa taxaynaa waan taxaynaa uun waxba ma fasirayno waan taxaynaa biiijaazin si weliba gaaban oo kooban ayaan u taxaynaa qaala ibnulqayim wuxuu yidhi wuxuu soo qaatay ibnulqayim kitaabkiisa zaadulmicaal la yidhaahdo ayuu soo qaatay qaala ibnulqayim wuxuu yidhi curija waa la korsiiyey bihi rasuulka tilka leyla habeenka isaga ah ayaa la korsiiyey inkastoo usri ay ahayd in la yidhaahdo oo beyt almaqdis waxaan u jeedaa masjidullaahi alxaraam ama maka iyo beytulmaqdis inta u dhexaysa iyada waa la waa la dheelmiyey buraaq buu saaraa laakiin markii la joogay beytulmaqdis ayaa la korsiiyey kor baa yaa la aadiyey sida saaruuqa kor loo geeyo oo kale saaruuq iyo waxaasoo dhan dee qudrada ilaahay baa ka xoog badana waa wax kani bani aadam dhoodhooba eh haa anaa idinka khalday qaala ibnuqayim wuxuu yidhi sadar kale ayaan aqriyey usriya waa la dheelmiyey birasuulillaahi rasuulka ilaahay waa la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalama bijasadihi jasadkiisa iyo jidhkiisa shariifka ah ayaa la dheefiyey cala ayaa la dheelmiyey cala saxiixi sida saxiixa ahe la hubo jasadka ayuu ahay ruuxda ma ahayn min almasjid alxaraami masjidullaahi alxaraam ayaa laga dheelmiyey ilaa beyt almaqdis beyt almaqdis ayaa loo dheelmiyey raakiban isaga oo fuushan rasuulku sala allahu calayhi wasalama cala alburaaqi daabada buraaq la yidhaahdo suxbati jibriila isaga oo nebi jibriilna uu la malakul jibriilna uu la socdo calayhimaa korkeeda assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelya ha hatee fa nasala wuxuu rasuulku ku degay hunaaka halkaas oo masjidul aqsa ah ayuu ku degay wa sallaa bilambiyaai nabiyada ilaahay oo dhan buu halkaa ku tukiyey imaaman isagoo imaamu ah wa rabata wuxuu ku xidhay alburaaqa daabaddii uu fuushanayd ee buraaq la dhihi jirayna bixalaqati baabi lmasjidi masjidulaahi alxaraam albaabkiisa albaabkaas xalaqad bir ahoo ku tiila ayuu ku xidhay uma markaa kadib curija bihi waxaa la korsiiyey tilka leyla habeenka isaga ahuun min beyt lmaqdis beytlmaqdis ayaa laga korsiiyey ila samaai dunyaa samadan dhow ayaa loo korsiiyey fastaftaxa lahu ha la iga furo waxaa dalbaday yacni dalaba alfatxa waxaa dalbaday in laga furo lahu rasuulka jibriilu malakul jibriil fastaftaxa ha laga furo waxaa yidhi oo dalbaday in laga furo lahu rasuulka samada laga furo albaabay leedahay macnawiya inagu ma naqaano waa la waardiyeynayaa waardiye malaa'iga ayaa jirta jibriilu fa futixa lahu waa laga furay yaa kula socda hadda waa lasoo koobayaaya xadiidku markii uu dhan u buuxo waa kuma yaa kula socda maxamed awa ursila ma lasoo diray haa waa lasoo diray markaasay ka furayeen su-aashaasaa la weydiinaya mar walba fa ra-aa wuxuu ku arkay hunaalika halkaas sanada samada koobaad wuxuu ku arkay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam aadama nebi aadam buu ku arkay aadamkii abal bashari bani aadamkao dhan aabbahooda ahaa fa sallama wuu salaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam calayhi nebi aadam buu salaamay calayhi salaam fa raxaba wuu soo dhoweeyey aadam bihi rasuulka ayuu soo dhawe soo dhoweeyey wuu soo dhoweeyey wa radda calayhi salaama salaamtiina wuu ka radiyey wacalaykum assalaam buu yidhi wa aqara binubuwatihi nabiga nebinimadiisana wuu sugay oo wuu qirtay wa araahu llaahu alla wuxuu tusiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama arwaaxa sucadaa'i dadka nasiibka badan ee jannada geli doona ruuxdoodii oo can yamiinihi nebi aadan dhinaciisa midig ku sugan ilaahay wuu tusiyay nabiga sala allahu caleyhi wasalam wa arwaax al ashqiyaai kuwa shaqiyada ahee dhurdaraystay ee nasiibka daran ee naarta loo qoondeeyeyna wuu arkay oo can yasaarihi dhinaciisa bidix ah uma markaa kadib curija bihi waxaa la korsiiyey rasuulka ila asamaai athaaniya sanaba- samada labaad ama cirka labaad fastaftaxa lahu jibriilu jibriil baa yidhi ha laga furo waana laga furay fara-aa wuxuu ku arkay fiiha sanadaas labaad wuxuu ku arkay saddex nabi yaxyaa ibnu zakariya wa ciisa bnu maryam yaxyaa ibnu zakariya wa ciisa bnu maryam labadaas nabi buu ku arkay labadaas nabi yaxye iyo iyo iyo ciisa fa laqiyahumaa wuu la kulmay labadoodii wa sallama calayhimaa wuu salaamay wasalaamu calaykumaa buu yidhi faraddaa calayhi salaantii ayay ka qaadeen oo ay u jawaabeen wa raxabaa bihi way soo dhoweeyeen wa aqaraa binubuwatihi nabinimadiisana way qireen uma haddana curija bihi waxaa la korsiiyey oo loo loo qaaday ila asamaai athaalita sannada saddexaad ama cirka saddexaad fa ra'aa fiiha wuxuu ku arkay yuusuf calayhi salaam yuusuf uu ku arkay nebi yuusuf fa sallama wuu salaamay rasuulkeenu sala allahu caleyhi wasalam calayhi nebi yuusuf buu salaamay calayhi salaam faradda nebi yuusuf wuxuu ka celiyey uu u jawaabay calayhi nabigeena sala allahu caleyhi wasalam uu u jawaabay waraxaba bihi waanu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nabadnimadiisana wuu qiray uma haddana markaa kadib curija bihi rasuulka waxaa la korsiiyey oo loo sii qaaday ila asamaai araabica samada afraad ama cirka afraad fa ra'aa fiiha wuxuu ku arkay idriisa nebi idriis buu ku arkay fa sallama wuu salaamay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam calayhi idriis buu salaamay calayhi salaam fa radda jibriilna wuu ee- ee idriisna wuu u jawaabay calayhi nabigeena ayuu u jawaabay waraxaba bihi waanuu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nabadnimadiisana wuu qiray uma haddana curija bihi rasuulkeenna waxaa la korsiiyey ila asamaai alkhaamisa cirka shanaad ayaa haddana la korsiiyey cirka shanaad baa la korsiiyey fa ra'aa fiiha wuxuu ku arkay cirkaa shanaad haaruuna nebi haaruun buu ku arkay ibnu cimraan yuu ku arkay fa sallama calayhi wuu salaamay nabigeenna ayaa salaamaya ilaan ruuxa socda ayaa salaamo ka fadhiya eh ama jooga nabigeenna salaamay fa radda calayhi haaruunna salaantii ayuu ka qaaday uu ka radiyey uu ka celiyey uu u celiyey uu calaykum asalaam yidhi wa raxaba bihi wuu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nabinimadiisana wuu qiray uma haddana curija bihi waxaa la korsiiyey ila asamaai saadisa samada lixaad fa laqiya fiiha wuxuu kala kulmay muusa nabiyullaahi muusa bnu cimraan fa sallama wuu salaamay nabigeennu sala allahu calayhi wasalama calayhi nabi muuse ayuu salaamay calayhi salaam fa radda nabi muuse wuxuu ka radiyey uu- uu uu ka celiyey uu celiyey uu u jawaabay calayhi nabigeenna sala allahu calayhi wasalam uu salaamtii ka celiyey salaamtii maaragtay u jawaabay waraxaba bihi wuuna soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nabadnimadiisana wuu qiray falamaa markii jaawasahu uu gudbay rasuulkeennu nabi muuse markuu gudbay uu sare sii aadayo iyo samada toddobaad bakaa muusa nabi muuse ayaa ooyey fa qiila lahu waxaa lagu yidhi kolay malaa'igta iyaa dhahaysa dad kale meeshaa jooga warkama haynee maa yubkiika maxaad la ooyeysaa fa qaala wuxuu yidhi abkii waan ooy maxaa jira lianna ghulaaman wiil dhallinyaro ah oo bucitha la soo bixiyey nebinimadiisii min bacdi aniga dabaday yaa yadkhulu ljannata jannada waxaa galaya min ummatihi ummaddiisa waxaa ka galaya akthara wax ka badan mimaa yadkhuluhaa jannada kuwa galaya min ummati ummadayda meesha waxaad ka garanaysaa nabi waliba ummaddiisa sida uu khayr ula rabo uma markaa kadib curija bihi rasuulkeenna waxaa la korsiiyey ila asamaai asaabica samada toddobaad fa laqiya fiiha wuxuu kala kulmay ibraahiima nebi ibraahim buu kala kulmay khaliil raxmaan calayhi salaam fa sallama wuu salaamay nabigeenu calayhi nebi ibraahim buu salaamay faradda nebi ibraahimna wuu ka radiyey wuu u jawaabay calayhi nabigeenna ayuu salaamtii uga jawaabay waraxaba bihi wuuna soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nabinimadiisana wuu qiray uma markaa kadib markii ambiyadii oo dhan ay dhammaatay oo samadii toddobaad la dhaafay urufica haddana waxaa sare loogu qaaday rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ilaa sidrati almuntaha geedka gobka eh la yidhaahdo almuntaha meeshay wax waliba ku dhammaanayeen yoolkii ugu dambeeyey halkaas ayaa la geey yaa loo qaaday haddana rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam iyadaa laga sheekaynayaa fa idaa isla korkiiba iyadii iyadaa laga sheekaynayaa iyadu maxay tahay fa idaa nabquhaa ubaxeedu mithlu qilaali hajar waxay la mid tahaa layidhi ubaxa ama fiidda ay midhuhu ka baxaan ay leedahay gobku fiiddeedu mithlu qilaali hajar tiirarka sare loogu qaado cinabka cinabka marka meel buu fantaa geedka cinabka marka la samaynayo marka la beerayo meel baa loo dhisaa hoose ah meeshaasuu ku fantaa cinabku marka tiirarka lagu lagu rakibo oo kale yuu la egyahaa layidhi wa idaa waraquhaa caleenteeduna mithlu aadaani alfiyala maroodiyaasha dhegaheeda oo kale weeye uma markaa kadib khashiyahaa waxaa hadheeyey ama daboolay firaashun oo min dahab ah gogol oo dahab ah yaa lagu yaa lagu hadheeyey gogol dahab ah yaa dusha laga saaray iyo wa nuurun iyo nuur iyo wa alwaanun iyo midabo kala duwan fa taqayarad way isbadeshay markaas famaa ma jiro axadun cid oo min khalqi illaahi uunka ilaahay ah wax uunka ilaahay ihi ma jiro oo yastatiicu awood u leh an yasifahaa inuu tilmaamo min xusnihaa quruxdeeda geedkii markii saas loo siraaday ee gogol dahaba la saaray oo intaasoo iftiin iyo nuur idamidabyo ay ka siraadmeen uun ilaahay ruux ah oo ka sheekayn kara quruxdeeda ma jiro uma haddana rufica lahu rasuulka waxaa saro loogu qaaday halkii waa la dhaafsiiyey albeyt lmacmuur beytulmacmuurna waa la geeyey gurigii la camiray wuxuu la mid yahaa la yidhi kacbada malaa'igta oo kale kacbada saynu inagoo u dawaafno kacbadee dhulka iyo malaa'igtu u dawaafaa beytulmacmuur suuratu tuur waa iyada kusoo degtay walbeyt almacmuur uu ilaahay ku dhaartay wa idaa isla kolkaa uu rasuulku arkay huwa beytulmacmuurka yadkhuluhu waxaa gala oo gelaya kulla yowmin maalin walba waxaa gala sabcuuna alfi malag toddobaatan kun oo malag ayaa soo gala uma laa yacuuduuna dib dambe ugu laaban maayaan marka maalin kasta ilaahay waanigu adduunka abuuray ilaa adduunyadu ay ka rogmato maalin walba toddobaatan kun oo malag ayaa galaya tirada malaa'igta ayaad halkaana ka garanaysaa uma markaa kadib haddana oo beytulmacmuur uu nabigu arkay iyo malaa'igtaa gelaysa udkhila aljannata jannada ayaa la geliyey oo rasuulku jannada ayuu galayba fa idaa isla markaaba fiiha jannada waxaa ku jira xabaa'ilu dahab xabaa'ilu lulu dheh lulu quruurax kulligood ama xadhko lulu ah yaa ku jira kulligeed wa idaa turaabuhaa caradeedu almisku miski wey jannadiina wuu ka gudbay wa curija bihi rasuulka haddana waxaa la korsiiyey kor baa la geeyey meel magaceed lama sheegin xataa dahara ilaa uu ka gaadho limustawan meel meeshaasoo yasmacu uu maqlayo fiihi meeshaa markuu joogay sariifa al aqlaami aqlaamta ama qalimada lowxulmaxfuudka qoraya lowxulmaxfuudka wax ku qoraya maamulka adduunka oo dhan iyo uunka oo dhan meesha lagu maamulkooda lagu qorayo dhawaaqeeda iyo qarracdeeda ayuu maqlay uma markaa kadib haddana meeshii wuu sii dhaafay curija bihi waxaa la korsiiyey ila aljabbaari alle xaggiisa ayaa la geeyey jala jalaaluhu meeshaan marka la joogo yaa maaragtay khilaaf baa ka jira ibnu qayim iyo culimo waxa weeyaan waxay ku fasirayaan fadanaa minhu fadanaa fatadallaa fakaana qaaba qayusayni aw adnaa waxay ku fasirayaan in nabiga ilaahay loo dhoweeyey ilaa uga dhowaado saasay leeyihiin laakiin sida jumhuurtu ay qabto marka la fasirayo arrintaas arrintan oo dhan oo fadanaa fatadallaa fakaana qaaba qowsayna aw adnaa fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa dhammaanteed malakul jibriil ayay u jeedaa sidaa jumhuurta ay qabto ayaana raajixa dabcan sidan hadda kitaabka uu qoray waan iska fasiraynaa laakiin sida raajixa ah oo jumhuurul culamaa ay qabaan waxa weeyaan waxaa nabiga usoo dhowaanaya ee soo degaya ee maaragtay waxu waxyoonaya waxaasoo dhan waa malakul jibriil waaye wuunoola socday intaasoo idin uma curija bihi ila ljabbaar alle ayaa loo gudbiyey jala jalaaluhu fadanaa wuu u dhowaaday fadanaa rasuulku wuxuu u dhowaaday minhu nabiga ayuu u dhowaaday xataa intii ayuu u dhowaaday kaana uu ka ahaaday qaaba qowsayni ow adnaa in qaansada iyo xadhigeeda qaansada iyo xadhigeeda wax badan uma dhexeeyo marka qaanso iyo xadhigeed iyo qaansiya xadhigeed in la eg ayuu u jiray u jirsan jiray malakul jibriil nabiga sala allahu calayhi wasalam sida ibnu qayim uu leeyahayna xadrada ilaahay ayuu intaa u gaadhay nabiguna fa awxaa wuxuu u waxyooday alle ilaa cabdihi addoonkiisa maa awxaa wuxuu u waxyooday wa farada calayhi wuxuu ku farad yeelay khamsiina salaatan konton salaadood ayaa lagu soo farad yeelay farajaca wuu soo laabtay nabigu sala allahu calayhi wasalam markii shanta salaadood lagu soo farad yeelay wuu soo laabtay xataa mara calaa muusa ilaa nabi muuse uu ka soo maro fa qaala wuxuu yidhi muuse calayhi salaam lahu nabigeena wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam bima muxuu amaraka rabbuka rabbigaa ku amray maxaa lagu soo farad yeelay qaala wuxuu yidhi bikhamsiina salaatan konton salaadood qaala nabi muuse wuxuu yidhi inna ummataka dhab ahaantii ummadaadu laa tutiiqu ma awoodo daalika arrinta ayada konton salaadood ma tukan kartee irjic ilaa rabbika wa rabbigaa ku laabo fas'alhu bari oo weydiiso adtakhfiifa inuu kaa fududeeyo liummatika ummadaada inuu ka fududeeyo faltafata wuxuu milicsaday uu fiiriyey nabigu ilaa jibriila malakul jibriil ayuu fiiriyey kaannahu sidii isagoo yastashiiruhu la tashanaya fii daalika arrinta ayada fa ashaara wuxuu kula taliyey yeel an nacam wuxuu kula taliyey an nacamhaa in shita haddaad doonto facalaa bihi jibriil baa haddana mar kala korsiiyey xataa ataa bihi ljabbaara tabaaraka wa tacaala ilaahu haddana halkiisii ku soo laabto fa wadaca wuxuu alla ka riday fa wadaca wuxuu alla ka riday canhu rasuulka casharan toban toban baa laga soo tuuray afartan bay noqdeen uma haddana anzala wuu la soo degay nabigu sala allahu calayhi wasalam xataa mara bimuusa haddana ilaa muuse uu ka soo maro fa akhbarahu wuu u sheegay fa qaala wuxuu ku yidhi war irjic noqo ilaa rabbika rabbigaa ku noqo oo fas'al weydiiso hura alleh adtakhfiifa inuu kaa fududeeyo falam yazal rasuulka kama zuulin yataradadu inuu ku laalaabto bayna muusa nabi muuse iyo wa bayna allah alle casa wajalla xataa jacalaha ilaa uu ilaahay ka dhigay khamsan shan fa amarahu muusa nabi muuse ayaa wuxuu amray haddana birujuuci inuu laabto war shantu xataa waa badantuyi wa suaali takfiifi wa su-aali takfiifi iyo fududayn inuu weydiisto alle subxaana wa tacaala fa qaala rasuulku wuxuu yidhi qad istaxyaytu min rabbi rabbigay waan ka xishooday walaakinii hasaatee ardaa intaas ayaan raalli ku ahay wa usallimu waanan hogaansanayaa falamaa markii bacuda uu fogaaday uu hoos loo sii dejinayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam naadaa munaadin mid dhawaaqa ayaa dhawaaqay oo xagga rabbi ka dhawaaqay oo dhahay qad amdaytu fariidatii wixii aan farad yeelay oo salaadayda ah waan meel mariyey wa khafaftu can cibaadii addoomahaygana waan ka fududeeyey marka mulakhaskii al-israa walmicraaj oo kusoo wada arooray bukhaari iyo meel walba kusoo arooray intaas ayuu ku egyahay wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim